أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya xiisada u dhexaysa dowladda xabishada etoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa ka taagan gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya wilaayadda islaamiga mudug ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka ee degmooyinka wilaayadaasi guddi ka socda jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeeray madaariista qur-aanka kariimka degmada jilab ee wilaayada jubbada dhexe haweenka ku dhaqana wilaayada jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta irbaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowladdiini ha u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqana deegaan hoostaga ah degmadaas
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtaa taariikhda hijiriguna ay tahay afarta bisha ramadaan kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay weerar toosa ku qaadeen xerada maliishaadka riddada ay ka degan yihiin galbeedka magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya waxaa jira khasaa'ir cadowgu gaaray dhanka kale wilaayada banaadir qarax shalay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa lala egtay sarkaal sare oo ka tirsanaa booliska riddada soomaaliya qaraxa oo ka dhacay degmada shibis ayaa lala egtay gaari uu la socday jenaraal cabdirasaaq afgaduud oo ah taliyaha hoggaanka caafimaadka ee booliska riddada waxaana soo gaaray dhaawac culus iyadoo goobta uu ku gubtay gaarigii qaraxa lala egtay uu watay xiisada u dhexaysa dowladda xabashada etoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa ka taagan gobolka tigre ee waqooyiga dalka etoobiya haddaba warbixinta warkani waxaa eegaya cali aadan cabdulaahi caliyare waxaa sii xoogaysatay xiisad cusub oo ka taagan gobolka tigre ee waqooyiga itoobiya halkaasoo la sheegay in dadka deegaanku ay dareemayaan cabsi iyo welwel fara badan ururka t b l f oo awood ku lahaa gobolkan ayaa u kala jabay garabyo iska soo horjeeda taas oo la sheegay inay abuurtay hoggaan la-aan iyo jahawareer siyaasadeed dowladda xabashida etoobiya waxay ku eedeysay eritereya inay taageerto t b l f halka asmara iyo t b l f ay labaduba beeniyeen eedeyntaasi ciidamada federaalka iyo kuwa tigre ayaa la sheegay inay isku horfadhiyaan xuduudda waqooyi ee gobolka taas oo kicisay cabsida laga qabo inuu dagaal cusub qarxo cabsida dagaalka ayaa la sheegay inay sababtay in sicirka maciishadu uu cirka isku shareero gaar ahaan shidaalka cuntada iyo dawooyinka dadka ayaa bilaabay inay keedsadaan cuntada shidaalka iyo dawooyinka iyagoo ka walacsan dagaallo mar kale halkaasi ka qarxa xaaladan ayaa kusoo aadaysa xilli abiy axmed uu fagaarayaal badan ka sheegay baahida etoobiya ay u qabto inay hesho marinbadeed taasoo eritereya ay si weyn uga hortimid falanqeeyaal ayaa sheegaya in abiy axmed laga yaabo inuu arrinta badda u adeegsado inuu dareenka kaga leexiyo dhibaatooyinka gudaha
wilaayada islaamiga mudug ayaa soo gebagabaysay tartanka qur-aanka kariimka degmooyinka wilaayadaasi faahfaahinta warkani waxaa eegaya marwaan maxmed qur-aanka qofkii loo qoore ka qalin jeebiisa qurxon ka qalin jeebiisa qurxon
wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa si rasmi ah u soo gebagabaysay tartankii qur-aanka kariimka ee u dhexeeyey degmooyinka wilaayadaasi tartanka ayaana sanadkaa si gaar ah loogu qabtay madaarista ka furan degmooyinka xarardheere iyo jowle tartankan oo ahaa mid sare u qaadaya barashada xifdinta iyo kudhaqanka qur-aanka kariimka ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay madaarista qur-aanka ee ku kala yaala degmooyinkaasi munaasabadda lagu soo gebagabeynaya tartanka ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug culimo odayaal dhaqameed waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waxaa munaasabadda ugu horeyn ka hadlay waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abuuxamsa alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin allah baan uga mahad celinaynaa uma waan u mahad celinaynaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan hadday noqon lahayd macallimiintii juhdiga bixiyey oo soo diyaariyey ardadatan maanta aad arkaysaan halkan tartankii runtii cajiibka lahaa ee ka dhacay labada muxaafadood jowlo iyo xarar dheere ka kala socday waxaan leenahay waktigiina allah barakeeyo sidaasi lamida waalideyntii waalidiintii ayaguna ardada tarbiyadeeda iyo barbaarinteeda iyo agaasinkeeda iyo soo diriddeeda runtii qaybta weyn ku lahaa ayagana sidaasoo kale waxaan leenahay jazaakum allahu khayran owlaaddiinna baariyaal allah inkaga dhigo wixii aad doonayseen ee aad dadaalkeeda hayseen waxaan leenahay owlaaddiinna ka hela oo allah inka waafajiyo inay baariyaan inay noqdaan jazaakum allahu khayran waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale degmooyinka naga maqan insha allahu tacaala inay ka soo qayb galaan oo maantay laba degmo ay ka qayb noqotay oo nasiib u heshay degmooyinka kale ee walaayada mudug ka maqan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay qayb ka noqdaan biidni illahi tacaala sidoo kale mid ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayada mudug ayaa isna halkaasi ka jeediyey kelmad uu ku diiragelinaya ardayda waa kan nabadoon cabdiraxiim bacdow ardada maanta tatarka loo qabtay tobanka jus ama shan iyo tobanka ku tartamaysay waxaan leeyahay ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay xifdiga u siyaadiyo ee wakhtigaan wakhtigiisa kalena soddonka kuwii ku tartami lahaa allah ka dhigo macallimiintii juudiga ku soo bixiday iyo dhammaan intii ku dadaashay oo waalidiintii ay ka mid yihiinna waxaan leeyahay ilaahay miisaankiisa xasanaadka idiin saaro ugu dambeyntii guddiga tartanka ayaa ku dhawaaqay natiijooyinka rasmiga ah ee tartanka qur-aanka kariimka iyadoo la kala saaray ardaydii kaalmaha hore ku guulaystay kuwaasoo ku baratamayay shan iyo toban jus iyo toban jus isla markaana la guddoonsiiyey abaalmarno lagu dhiirigelinayo shan iyo tobanka jus iyo tobanka jus ayaa lagu tartamay labadan degmo qaybta shan iyo tobanka jus kaalinta koowaad waxaa galay gabadha layidhaahda nastaaxa cali moxamed oo ka socota madrasadda cabdulaahi bnu mascuud degmada jawlo bidarajad sagaashan iyo sagaal dhibic sagaal waxaa abaalmarin loo guddoonsiiyey marka koowaad misxafka qur-aanka kariimka ah iyo hadiyad la socota ayaa marka hore la guddoonsiinaya marka labaadna waxaa la guddoonsiinayaa lacag gaaraysa toddobaatan dollar ardayga kaalinta labaad ka galay shan iyo tobanka juz waa gabadha layidhaha asmaa cabdishakuur ciise waxay ka socotaa dugsiga khaalid binu weliid ee degmada xaradheere darajadeedu tahay sagaashan iyo shan dhibcood kow marka koowaad misxafka qur'aanka kariimka ah ee shariifka ah hadiyad qaali ahoo la socota marka labaadna waxaa la guddoonsiiyey konton dollar oo abaalmarin ah kaalinta saddexaad ee shan iyo tobanka juz waxaa galay wiilka la yidhaahda bakar nuur cabdiraxmaan madrasadiisu tahay khaalid binu weliid wuxuu ku guulaystay misxafka qur'aanka kariimka ah hadiyad kale oo qiimo badan iyo abaalmarin gaaraysa afartan dollar oo lacag ah qismiga labaad ee tobanka jus ku tartamayey faa'iska koowaad bakar warsame maxamuud madrasadiisuna ay tahay khaalid binu weliid waxaa la guddoonsiiyey misxafka qur'aanka kariimka ah iyo hadiyad waxaa kaloo la guddoonsiiyey konton dollar oo guddi ka socda jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeeray madaarista qur-aanka lagu barto ee degmada jilab ee wilaayada jubbada dhexe cismaan axmed duubo ayaa umuurtaasi warbixintan ka diyaariyey iyadoo qayb ka ah shaqada baaxadda leh ee ay ka wado wilaayaadka islaamiga ah iyo jamciyadda qur-aanka kariimka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay muddooyinkanba ku howlaneed kormeer iyo imtixaanaad ku saabsanaa madaariista qur-aanka kariimka guddi ka socday jamciyadda qur-aanka kariimka ayaa kormeerada ku maray madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee magaalada jilib waxaana guddiga uu dhinacyo badan ka fiirinayey qaabka ay macallimiinta wax u baraan carruurta iyadoona ardayda laga qaadayay imtixaanka qur-aanka guud ahaanba markii uu soo dhammaaday kormeerka iyo imtixaanka waxa uu guddigu sheegay madaariista kaalima hore ku soo baxay waxaana madaariista ka furan magaalada jilib kaalinta koowaad u gashay madarasada alfurqaan ee magaalada jilib waxaana ka hadlay maamulaha madarasadaasi haddaan nahay mu'asasatu alfurqaan litaxfiid alqur'aan waatarbiya alislaamiya ilaahay maadii qiimayntaas guud oo walaaluhu ay sameeyeen qaybta qur'aanka dhammaan waa wada galnay alxamdulilah qaybta ku saabsan farbarka asagana sidoo kale ilaa walaaluhu waxay naga qiimeeyaan ardada xataa xuruuf lijaayiga aan dhammaysanin bacdulxuruuf qaatay laftooda qiimaynta qeybay ka ahayeen jamciiyat lqur'aan qiimayntaa markay sameeyda kadib in allah subxaana wa tacala uuna waafajiya inaan kaalinta koowaad aan ka galno haddaan nahay mu'asasatu lfurqaan litaxfiid alqur'aan waatarbiya alislaamiya sidoo kale qaar ka mida ardayda ayaa sameeyey bandhig magacay cabdulaahi xasan ibraahim maxadigta mu'asasatu lfurqaan نون تسكن للتنوين أربع أحكام فق التميي فالأول الإذار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي
أولا ماذا تقول عند استيقاظ من النوم أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور ماذا تقول عند لبس الثوب أقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة ماذا تقول عند دخول المنزل أقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا waxaa kaalinta labaad gashay mu'asasada ludruja faraceeda magaalada jilib kadib markii mu'asasada lagu sameeyey kormeer iyo imtixaanaadda laga qaaday ardayda waana kuwan qaar ka mid ah maamulka mu'asasada ludruja oo ka warramaya kormeerka ay jimciyadda qur-aanka kariimka ku samaysay taqyiimka ee walaalaha jimciyadda ee noo sameeyeen wuxuu ka koobnaayay saddex qaybood qayb wuxuu ahayn ardayda soddonka jus oo qur-aanka ah qaybta labaad nooxeeda ardayda shan iyo tobanka qaybta kale nooxeeda ardayda tobanka jus waxaa kaloo jirta qayb kale oo alqira ah oo alkitaabo ah oo ardayda roodo ah si guud darasada waxay kooban tahay laba qaybood qayb oo taxfiidul qur-aan alkariim iyo qayb oo roodo oo farbarka ah intaasna taqyiimka ay walaalaha jimciyadda way u sameeyeen alxamdulilah waxaan aad ugu mahadsan ugu mahad celinaynaa walaalaha juhdi iyo dadaalka ay ku bixiyeen waxaan aad ugu faraxsannahay in mar walba oo shaqada aa qabanayno nagula soo kormeerayaan jeclaan lahayn qiimeyn lagu sameeyo mar walba oo qiimeyn lagu sameeyo shaqadana waxaa ka dhalanaysa in dadaal macallimiintii mar walba la bixiyo sidoo kale ardayda ayaa iyagana sameeyey bandhig cilmiyeed
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى kaalinta saddexaad ayaa waxaa imtixaanka jimciyadda ka qaaday madaariista magaalada jilib gashay madarasada lagu magacaabo ubay ibnu kacab taas oo ka mid ah madaariista lagu barto qur-aanka kariimka ee ka furan magaalada jilib sida uu sheegayo maamulaha madarasada jimciyadda qur-aanka kariimka ee noo timid iyada oo madaarista degmada jilib imtixaanaadkii madaarista qaadaysa ilaahay fadligiis waa inoo timid waxaana inoo sheegeen kaalamo wanaagsan inay yani madarasada ubay ibnu kacb ay gashay annagana waan soo dhoweynay sanadkii horena waa jirtay oo ay qaadeen sanadkana taqwiimkii waa la qaaday mid meel mid sara mustawo sare iyo mustawo hoosuba wayna ku mahadsan yihiin in ay la socdaan waxbarashada ardayda insha allah waan ugu mahad celinaynaa ardayda waxay ku galeen soddonkana way ku galeen shan iyo tobankana way ku galeen tobankana way ku galeen shanta jusna way ku galeen ardayda madarasadaasi ayaa iyagana sameeyey bandhig ku saabsanaa waxyaabihii lagu baray madarasada ما هي الطهارة؟
الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجاسة عدد وسائل الطهارة وسائل الطهارة أربعة الماء التراب الدبغ الحجر أو ما يقوم مقامه الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله كما أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا إذ واجب عليهم محتمه قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات يلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها والتاء أنثى لم تكن تكتب بها jimciyadda qur-aanka kariimka ayaa inta badan samaysa kormeer ku saabsan qaabka ay u socdaan waxbarashada madaariista iyadoona sidoo kale qiimeyn lagu sameeyo heerarka waxbarasho ee madaariista faraha badan ee ka furan wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay walaalka haweenka ku dhaqan wilaayada islaamiga jubbada hoose ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa ku tuntuunsanaya warbixintan isxilqaan iyo dareen diineed oo ku jira awgeys ayay hablaha muslimaadka ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mujaahidiinta ugu wareejiyeen agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen inay ku afuraan bisha barakaysan ee ramadaan munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa ka dhacday degmada kamsooma waxaana dhammaan dadkii munaasabadda ka soo qayb galay ay bogaadiyeen tallaabada haweenka muslimaadka ah ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose qaar ka mid a waxgaradkii munaasabadda joogay ayaa halkaasi kelimaad bogaadinah uga jeediyey hablihii isu soo xilqaamay ururinta hadiyadahan kala duwan ee mujaahidiinta ay ugu talagaleen waxaan leenaha ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka idin saaro maalinta qiyaamana kuwa u baxsataan allah ka dhigo walaalahaas marka muslimiinta walaalaheenna iyagana suquurta ku jiro waxaan leenaha de walaalihin waa idin garab taaganyihin haddee dumar iyo raggii odayaasha haddaanna waa idin garab taagannahay nafteenni iyo maalkeenna iyo caqligeenna iyo fikirkiin inteennaba waa idinla garab taagannahay ilaahay subxana wa tacala waxaan idin weydiinaynaa inuu ilaahay na sugo cadowgana ilaahay subxaana wa tacaala jebiyo in allah subxaana wa tacaala ka mahadsan allihii waafijiyey gabdhahaas muslimaadka ee maraakista dhikadaw in walaalahooda mujaahidiin safka ka jir jihaadka ka jira oo cadowga iyo gaalada iyo mushrikiinta hortaagayan dhiibayan allihii waafajiya allah subxaana wa tacaala marka waxaan leenahay gabdhahaas muslimaadka oo arrinkaa u istaagay khudayasha ay mudan yihiin waxaan leenahay allah u barakeeyo meelihii ay ka soo bixiyeen bedel khayr qaba allah ugu bedelo caagadahaas quruxda badan gacmihii ay ku farsameeyeen waxaan leenahay gacmahooda allah u barakeeyo haweenka muslimaadka ah ee alla dartii wax ula baxay ayaa faahfaahin kooban ka bixiyey hadiyadaha ay mujaahidiinta ku wareejiyeen afuraad ayaan ugu talagalnay ari buskud timir caagag go'yaha saliidda qoryaha lagu safeeyo catarka barafuunka ayaan ugu diyaarinay walaalaheena mujaahidiinta ku jilbixiran furmaha digaalka intaasaa unabiini mujaahidiinta aan ka deeqni ilaah baa ka mahadsan waana ka mahadiyaana raayada islaamka ka mahadiyaana waana cafursho intaasaa in diyaarinay ilaah weynow ilaah weyne waaxidow ilaahow waddanka iyo jannada waasid baan ku nahay qabriga hoostiisa maalintaan qariib ku nahay malaa'ig noo qaybisow qoolxunaga xijaab ma ahan markii ugu horreysay ee haweenka muslimaadka ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay sidan oo kale u bixiyaan agabyo kala duwan oo ay ugu talagaleen halyeeyada ribaadka si ay u muujiyaan garab istaagga jihaadka iyo mujaahidiinta waad mahadsantahay bukhaari guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga baay sida uu ku waramayo yaasir maxmed howlaha guddiga biyadhaaminta ayaa ka bilowday deegaano hoostaga ilaa iyo shan degmo oo ka tirsan wilaayada baay toddobadii shacbaan sanadkan kun afar boqol afartan iyo toddobo maalmo kadib markii lagu dhawaaqay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab deegaanada biyo la-aanta daran ee ka jirtay waxaa ka mid ah buur eyle oo hoos tagta degmada buurhakaba tuulada beerdhimbil ee hoos tagta degmada labaatan jirow sidoo kale guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada baay waxaa ka mid ah deegaanada uu biyodhaaminta ka sameeyey shan deegaan oo hoos taga degmada bardaale waxayna kala yihiin qansax oomane kurteele lowgoof galodheere iyo doodaaye degmada ufurow waxaa howlaha biyodhaaminta laga sameeyey tuulada lowgaduud halka degmada qansax dheerana guddiga uu biyodhaaminta ka wado deegaanka kooban haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada deegaanka buur eyle oo aan ka waraysannay howlaha gurmadka ee ka socda deegaankooda sheekh xasan deegaanka buurayla wallaahi maasha allah alxamdulilah horta dii ana deerayaan dawladda laakiin bulshada iyada badanta iyo in iyada ninka yaryin may codsadaan ay hoonana ogolaado in boyta maaninkada haddii iyada rafaadsanyiin laakiin alxamdulilah dii wala laxloy laakiin yaryin wallaahi buurayla sanadkan qofkii wareeri walmadana asal camalba la karoogo asalna madana diilaamna ciidanka shirka xaaladeena ciidan qarasba laakiin alxamdulilah xarakada mujaahidiinta gargaarana deeri biyahana deeri ceelna malle deegaankii ceelna fadaan insha allah aneenqodo ceel riig ina codsadaan fale insha allah markii hore wara la isticmaalay mar laba la sheeganta xiliyada markii xiliyadaana deerona ceela waa laka halay ceeladayda ku diila kuwaay xaaladii sidaas u aragto markaan may fadaane ceel iyo may fadaan ee fale booyd lamaynina ninka dara booyda codsadaan wallahi maasha allah horta biyo hadaana deeren alxamdulilah eed iyo eed iyo kama hasnin waaba xarakadii markuu aan kabaya ini diila deegaanka keedaan ka mahadnagaana alxamdulilah wala la haloy laakiin yaryen keedan ninka yaryen waana walna haloyn alxamdulilah magacay waa isaabta mursal oo jooga guri maasha allah xarakada suuga biyo oo dadweynayn kasoo horaan maalaha wareer urus jiray bidilcaar qadaya warta maxaa jacmada la dhaha haye walaalayaal maad tunteen adduunyada aad rabtiiyaha kuniyaha dunyaalo tunteen xataa tuuna beeran ku jirayni ku noolna muslimiinta diinaha jarabta madasha kor allaka dhaka waalidaha kusiyoona allaka sii qabata markaan ku codsadaana beeridin beerid intaninka soo erbiidano oo asfartanu awaarnay beedi dadki diinika dhamaadahayna inti biyeerimaad ku cunaysa hanin walaalka beeridin erbiidano erbiidinin qortaano ilaysan adduunyaha kordhiiwaha lasoaasay ku codsadaan maasha allah si wanaagsanana nin maamulahaayo afar afar jidahana nigudaajiyaha lankigeeda gabayes beetiye tiraabtiraabti hatana waa kasaatana waysi yeeli kolba maamulkan maasha allahu maahina maamul oona sajeedina wayka sheegana maya haa awaarana ayta maamulkan hatuka socon maamul maasha allah oo afartano awaarnay dheedi gurigurinini godi aas hata lanki urokna korjir hata way gori idireedoolaabiyeelkaawiyahay telebiyaha la sinsiyanti beedinin ordhiidano erdiidinin gadaano on afartano awaarnidiya dati diinita dhamaadahayna maasha allah ina isuma ilaahoodiiyaas liibantingasida walaalayaal beedinka beedinin ordhiidana fadahayn waa qayb ka mid ah howlaha lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan deegaanada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya mahadsanid yaasir ugu dambeyntii maamulka islaamiga degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaasi mar kale warbixintan waxaa haya marwaan maxmed dowladan diiniga ah oo loo qabtay bulsho fara badan oo muslimiin ah islamarkaana lagu xoojinaya aqoonta islaamka laguna baranaya cibaadada saxda ah ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey deegaanka alwakiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dowladan oo loogu magacdaray saxaabiga jiliilka ah ee cusmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu islamarkaana shicaarkeedu ahaa salluu kamaa ra'aytumuunii usalli ayaa socotay muddo kow iyo toban maalin ah iyadoo ay ka faa'iidaysteen in ka badan laba boqol oo ruux oo isugu jiray rag iyo dumar intay duuladu socotay waxaa lagu qaadanayay duruus iyo muxaadaraad kala duwan oo la xidhiiray salaada cibaadooyin kale iyo fahamka sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam macallimiin aqoon darasun u leh culuumta diinta ayaana bixinaya casharo si nidaamsan loo diyaariyey kuwaasoo si weyn u taabanayay baahida bulshada mid ka mid ah macallimiintii dowladda ayaa ka warbixiyey mowduucyada la qaatay isagoo tilmaamay in ardaydu ay muujiyeen faham xiise iyo dadaal muuqda islamarkaana ay si dhab ah uga faa'iidaysteen casharada dowladda waxaa lagu qaatay duruus kala duwan duruustii dowladda ka baxday waxaa ka mid ahaa talkhiis sifatu salaati nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa kaloo lagu qaatay kitaabka la yidhaha khud caqiidataka min alkitaabi wasunna waxaa kale oo barbar socday kutubada rasaa'il kala duwan oo mustawooyin leh ilaa saddex mustawo ka koobnaa waxaa inaha iyaguna barbar socday muxaadaraad kala gedisan oo bixi jiray wakhtiyada qaar ilaa toban muxaadara ku dhow cadadka si guud ka faa'iidaystay dowladda waxay ahayeen taqriiban ruux ayaa ka faa'iidaysatay dadka mudarisiinta ah ee casharta bixinayay waxay isku gaarayeen
bulshada deegaanka alwakiil ayaa iyagana dowr weyn ka qaatay guusha dowladda maadaama ay ahaayeen dad si gaar ah u xiiseeya cilmiga duruustana ku duuba jiray teleefanada si ay mar kale ugu laabtaan xilliyada ay macallimiintu ka maqan yihiin arrintaas oo ka dhigtay bulsho ka duwan qaar kale oo la mid ahaa munaasabadii lagu soo gabagabaynayay dowladda ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada deegaanka dowladdii marka maalmaha noo socotay tobanka maalmood noo socotay ee maanta xafladayda aan ku jirno inta qabanqaabisay mahad ha ka gaarto annagana kuwii wax ku dheefoo weeleeya ilaahay hanaga dhigo waxaana loo iftiiniyey inaan hore u sii wadano waxbarashadayna insha allahu tacaala waana sii wada doonnaa qof kastaba mustamihu ay ka joogto ay sii wada doontaa dardaarankaas haddii ilaahayna iyo ducadaas saanu qaadanay waaye insha allahu tacaala waxaa laga soo shaqeeyey waxbarashadanya iyo adaabtaanya iyo maaragtay inaan waxbarada dadaa ka soo shaqeeyey waxaan leeyahay dadkaas ajir iyo xasano allaha siiyo hadduu meel dheer jiray hadowmaha joogayba dadka uuna kulmiyey oo isukaanyo keenay oo meel walba maaragtay inta naga soo jafa isukaanyo keenay horta dembigoori allaha dhaafo dantoorna allaha toosiiyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dowladda cusmaan ibnu cafaan loo soo gabagabeeyey ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxyaabihii ay dowladda ku qaateen iyagoo u mahad celiyey macallimiintii ku dadaashay baridda cilmiga diinta
waxaan rabaa inaan ka hadlo dowro aan ku qaadanay deegaanka alwakiil muddo toban maalmooda noo socotay ilaahay nagu anfaco intii baratay oo ka faa'iidaysatana waxa waaye way mahadsan yihiin iyo intiina bartay sidaa darteed waxaad ogtihiin toban maalmood wax laguma baran karo walaalayaal oo diinka ilaahay laguma xifdi karo laakiinse waxaa waaye waxyaalo waxaa waaye qaflada ah macnaha alala dirir ah oo maxaa yeelay waa soo jeedin waaye oo in dadka isbaraarujiyaan oo loo soo jeedsho diinka ilaahay in fahamkiisa iyo xifdigiisa iyo barashadiisa lagu baraarujinayo waaye sida runtiina dad badana ka macaashay oo wax ka helay oo macnaha ka faa'iiday lagu soo celceliyaana waa taas waa codsiino inaynu soo celceliyaan sanad walba laba mar ama mar uun ayna soo marsiiyaan waa rabnaa iyadoo intaas la eg ama ka badan aad baan ugu baahannahay insha allahu tacaala
كمراتب الدين وما هي مراتب الدين وهي ثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان
كم أركان الإسلام وما هي أركان الإسلام خمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله
كم أركان لا إله إلا الله أركانها النفي والإثبات ما هو الشرك الأكبر هو صرف العبادة لغير الله كالدعاء غير الله والاستغاثة بالأموات أو الأحياء الغائبين قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقال صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر الشرك بالله رواه البخاري هل الشرك موجود في هذه الأمة؟
نعم موجود والدليل قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان صحيح رواه الترمذي dowladdan diiniga ah ee ka dhacday deegaanka alwakiil ayaa waxaa qabtay maktabka dacwada ee wilaayada galgaduud kaas oo dowraad u qabanaya bulshada qeybaheeda kala duwan iyadoona bulshadu si buuxda uga faa'iidaysanayaan waad mahadsantahay marwaan walaalaha muslimiinta ahaa ee hawada nagala socda waa warkii duurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilgan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madlaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu